maamulka degmada cadaado oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada farax deri warsame iyo hay-adda tadaamun oo wakiil ka ah hay-adda gargaarka biniaadanimada ee boqor salmaan sacuudiga ayaa deeq raashin u qaybiyay kun qoys oo koomida bulshada danyarta ee ku nool degmada cadaado raashinkan ay ka koobnay bariis bur baasto sokor iyo saliid waxaana la gaarsiiyey dadkii mudanaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adda tadaamun iyo maamulka degmada cadaado gudoomiyaha maamulka degmada cadaado farax deriwas ayaa dhankiisa sheegay in deeqdan aysan soo koobi karin baahiyihii dababedeegaanka jiray dadka danyartan ee ku nool degmada cadaado ay u baahaya intan ka badan iyadoona ay ka faa'iidaysteen kun qoys raashinka loo qaybiyey haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta diiwaanka degmada cadaado ugu horrey gudoomiyada degmada iyo hay-adda tadaamun iyo madaxda galmudug ee ka qaybgala qaybintan deeqdan iyagoona dhammaantood sheegay inay deeqdan qayb ka tahay dadaalada ay u jira hay-adda boqor salmaan sida deeq loo gaarsi lahay dadka danyarta ee abaaru saameey ee ku dhaqan deegaanada galmudug mudug oo kaashanaysa hay-adda tadaamun iyo hay-adda kingi salmaan ee sacuudi carabiya waxay halkan soo gaarsiisay raashin deeq ah kaas oo loogu talagalay shacabka nugul ee degmada cadaado ku nool qaar ka mid ah raashinkaas oo qayb ka ah ilaa saddex kun oo qoys raashin loogu talagalay kaas oo la gaarsiinayay ilaa afar degmo oo ka tirsan galmudug kaas oo ay degmada cadaado tahay degmadii labaad oo aan shaqadan ka fulinayno maanta soo gaarsiinay deeq raashina oo ka kooban bur bariis baasto sonkor iyo saliid maanta halkan ku soo gaarsiinay waxaa raashinkaas tirada dad qoysas ka faa'iidaysanaya waa kun qoys deeqdaas raashinka waxaa ku deeqay xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadamtinimada ee boqor salmaan waxaa fulinaysaa hay-adda wadaniga ee tadaamun oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka ee galmudug waana wejigii afraad ee mashruuca ay ku deeqaysay hay-adda boqor salmaan mucaawanadii iyo kaalmadii yartaada la soo gaarsiiyana u qaybsaday waxaan rabnaa inaan sheegno waxaa walaalayaal halkan lagu qaybsanayahay ma aha wax ku fargarayn kara baahida degmadan iyo dadka danyarta ahee jooga laakiin waa qayb yaroo ka mid ah waxaan codsanaynaa marka dadka danyarta ah ee guriga kugu dheggan deggan ee ayna kaalmadu gaarin inaad wax ka gaarsiisid ood isku naxariisataan dhexdiinna markaad isku naxariisataan ayaa ilaahayna idin naxariisanayaa saas ayaan rabnaa inaad samaysaan waxaan kaloo faraynaa sidaas habsamida leh ee markii ay gargaar ama kaalmo yimaado dadkii ay u ilaalinayaan nidaamka iyo booliiska iyo maamulka u ilaalinaya habsamiyo socodka ayaan rabnaa inaad ku sii waddaan haddii alla idmo hay-adda tadaamun oo wakiilka hay-adda biniaadamnimada ee boqor salmaan ayaa waxay ku howlan tahay sidii deeqa kala duwan loo gaarsiin lahaa bulshada danyarta ee ku nool deegaanada soomaalida degto kuwaasoo qayb ka tahay in la gaarsiiyo dadka saameyn abaaraha iyo sidoo kale colaada ka jira deegaanada miyiga kuwaasoo ka soo qaxay dhibaatada ka jirta dhulka miyiga una soo raasay manaafacaad iyo naf ay ku noolaadaan magaalooyinka weyn ee galmudug